wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo aanu ku eegayno habdhaqanka ninka soomaaliyeed markaay xaaskiisu umulayso inta badan nimanka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool gudaha dalka lama joogaan xaasaskooda markaay umulayaan ha ahaato inta ay foolanayaan inta ay dhalayaan iyo inta ay umusha ku jiraan aabbaha ay ku weyn tahay mas-uuliyadda xaaskiisa ayaa hase ahaatee laga yaabaa inuu xaaskiisa ku weheliyo goobta ay ku umulayso hase ahaatee bannaanka uun kala socdaa xaaladeeda foosha iyo tandhalmada halka ragga kale ee soomaaliyeed ee ku nool wadamada galbeedka ay la fooshaan xaasaskooda oo ay xitaa ku weheliyaan qolka dhalmada haddaba dhaqan ahaan xaguu salka ku haya in ragga soomaaliyeed ay dusha uun kala socdaan xaasaskooda xilliga foosha waxaan su-aashaasi weydiiyey qoraaga iyo saxafiga axmed faarax cali idaaja laba siyood ayay raggii hore umusha ula dhaqmi jireen si taban iyo si togan markii ay haweenaydu dhasho sayigu guriga waa u bannaan jire golaha geela ayuu dhallinyarada doobabka ah la seexan jiray inta ay ka umulbaxayso taasna waxaa ugu wacnaa aragtidayda aqalka yar ee aan ku fillayn ninka ilmaha dhashay iyada umushay iyo carruur kale oo yaryari hadday jiraan waxaad ku dartaa dumarka qaraabada ah ee u adeegaya inta ay jilicsan tahay kuwaasoo ka koobnaa sodoho hablo isaga u dumaashiyaana kuna xille isku meel inay joogaanna ay ahayd wax aan wanaagsanayn weliba markay tahay gabar ugab kuma sii jirto oo xagga nadaafadda ayaa laga kaaliyaa waxaa u qabanaya hawshaasna ragga ma ahee waa dumarka qaraabada ah sidaa darteed daryeelka hoose ee umushu ka mid ma aha howlaha sayga dumarka ayaa gaar u lahaa daryeelka hoose markaan leeyahay waxaan ka soocayaa daryeelka kale oo sayga xilkaska ah laga rabo hadduu la yimaadana lagu ammaano waa ka warqabka nolosha afada intay ku jirto afartanka maalmood ee hore cabdirasaaq aadan barre oo ku magac dheer cabdirasaaq jareere waa aabe degan gobolka kentucky ee dalkan maraykanka waa aabe ay carruur ugu dhalatay soomaaliya iyo gudaha dalkan maraykanka waxa uu sharaxayaa kala duwanaanshiyaha labada meelood iyo sida uu xaalku ahaa way kala duwan tahay dee hadda meeshan qurbaha markaan nimid maraykanka aan nimid iyo markaan joognay dalkii hooyo isku mid ma ahayn dee meeshii dalkii hooyo markaan deganayn gabdhaha kula dhashay ama walaalaha ama hooyada ama sodohda ama qof baaba joogaba gabadha markay dhalayso maba ka warqabtidba xunug ooyay unbaa lagu sheegayaa ama waa wiil ama waa gabar marka inaad islaanta la foolato oo aad ka warayso oo maba dhici karinba waayo boqolkiiba sideetan inay islaantu dhalayso waad ogeyd laakiin waxay dhalaysa maadan aqoon inay gabarta inay wiil tahay markay dhasho unbaa lagu leeya wiil baa kuu dhashay hadday fool tahay iyo hadday ka warqab tahay iyo haddii xudun la jarayo oo lagu leeyahay ilmihii kuu dhasho xudada xudunta kaala ka jar iyo wax ka warqab noocaasa ma jirin laakiin markaa hadda qurbaha nimid wax badan oo ka badan baa tii ayada isbedelay waxaa ka mid ah waxaa lala socdaa hooyada dhuudheedkeeda waa lala socdaa hooyada markay ballan leedahay waad la soctaa adigii baaba kaxaynaya waxay kuley maanta ballan baa le dhaftar baa la ballansanay markay dhalaysa adigaaba qaadayo dhuudheedkii baad la socotaa waad sii geynaysaa maalinkaad geysaa lagu leeyahay ma bixinaysid maxaa aawo way dhalaysaa habeenkaasoo dhan baad la joogtaa marka wax hadda kala qarsoon ma jiro umushaas adigana waxaad ka mid tahay foosha way ku haysaa marka aad hadda wadankii baan ka maraykanka markaan joognaan ka hadlaynaa markay islaantaadu ama xaaskaaga foolanayso waxaad la mid tahay sidii adigana qof foolanayo oo kale waayo situationki o dhan baad arkaysaa xaaladda ay ku jirto o dhan baad la socotaa wax la kala qarsanaya markaan ma jiraan markii soomaaliya aan joognay iyo hadda aad bay u kala duwan tahay marka aniga waxay la tahay hadda marka meeshaan markaan nimid inaan xoogaa ilbaxnay oo waan ka duwannahay markaan waddanka joognay waxayna uga duwan tahay wix baan hadda baranay maanan aqoonin waana aad kanaana fiican sidii hadda aniga ila tahay midkaana qurux badan oo fiican waayo islaantaadii ama xaaskaagii ama gabadhaadii oo foolanaysa waxaa imaan karana aadan ogeyn inaad la joogto marka ayada aad markhaati ka noqoto waxa dhacayo waa wax aad u qurux badan midkaana ila qurux badan aniga tii soomaaliya ka waran markii caruurta lagugu dhalaa gudaha soomaaliya wallahi tii soomaaliya caruurtii aniga carruur hadda soomaaliya laba carruur aha igu dhalatay carruurteeda inta kale qurbahay ku dhasheen soomaaliya wiilgii gabar baa igu dhashay gabadha ma jooginoo marka ayada baydha baan ku maqnaa wiilka waan jooga laakiin markay dhashay un baan yaa la ii sheego lyiri gudaha soo gal gabadhi waa dhashay oo tal iyo yaraa lyiri wiil baa halkan kuugu jira kama warhaynin foosheedii xanuunkii soo maray kama warhayn waa la igaga sokeeyey marka ayada ah laakiin nin caadi oo oday oo dhaqan soomaali ilaalinayo macawiistiisa watoo guriga galay oo wiil u dhashay un baan ahaa laakiin waxay soo maraysay iyo xaaladeedii iyo halka ayada ama hooyadeed ama walaalaheed baan igaga sokeeyey oo marka ayada ah oo laleeyahay ukaadii wiilka yuusa soo gelin gabdhaha qudhooda ayaa laga yaabaa inay ku adag tahay in ragga qaba ay la joogaan qolka dhalmada iyaga oo ka doorbida in uusan ka soo dhowaanin goobta ay ku umulayso faaduma axmed oo hooyo ay soo martay waayo aragnimadaasi ma ila joogin markaa soomaaliya aan ku dhalaayay xagguu ku maqnaa wallahi ha- kor ahaan wuu ka joogay laakiin anaa xatay rabin markaas inuu ila joogo oo i kor taagnaado ceebay bay la ahayd ninkaaga inuu adoo dhalaayo ku arko haye waa laga yaabaa sodohdaa inaa ogolaatid walaashiis inaa ogolaatid hooyadaa inaa ogolaatid inay kor taagnaato wixii gabar ah ma kala jeclid laakiin ninoo dhan waa kasoo horjeednay inuu anagoo dhalayna na arko xataa kii ku qabay oo dadka kugu dhawaayo markaas ma ogashid ina- inuu ku arko adoo dhalaaya waa gartay markaan hadda qurbaha aad timid iyadana ilmaad ku dhashay aa markaa qurbaha imid ilmaan ku dhalay aadna waxaa u jeclaystaba inuu kula joogo sababtana maxay ahayd maxaad ka kaa bedelay waxaa iska kay bedelay meesha horta meesha ay imaado waxaa la il marka lagala yahay ishaa la beelaa Een, meeshaan hooyo kuma joogto aabo kuma joogo Een, waxaa laga yaabaa ehel kuu dhow inaysa ku joogin ninkaagii adiga ehel isku ah ninkaagii adigaana wax walba isla wadaagaya marka saas calaalaljigeed aa keenayso inuu gudaha kula galo oo ku arko laakiin saanaaba naxariis badanba taa hadda isleeyaha xishoodkii markii hore aad ku diidaysay maxaa hadda maxaa hadda meesha ka ka saaray Een, hadda waxaa meesha ka saaray kelinimada aa isku keli noqoteen marka saaladuu kula joogay haa saalada haa saakalada korkeeda oo la jooga haye ilmihii xudunta ma ka jaray Een, maya xoogaa waxa waaye dadka dhiigga necab oo ahaayo marka xuduntaas markii la maraayo kama jarin laakiin marba hadduu madaxa yahay intaasaa ugu faraxsanahayba macalin bashiir maxamuud oo loo yaqaano bashiir badane waa hal abuure iyo saxafi degan magaalada muqdisho waxa uu xog ogaal u yahay duruufo qabsaday hooyooyin dhalaya oo raggii qabayna aanay ka warhaynin waxaa caada ah marka uu gabadhu foolanaysa in dhalinyaro ay u yimaadaan oo yidhahdaan soo baxaan kusoo madadaalina meelahaas aadna majaad ama makhaayado iyo iska aadaan oo aanu ka warhayn gabadhii iyo waxay dhalayso iyo xaaladeeda uusan waxba ka ogaanin Eh, goor dambe uu si dhuumasho ah uu ku yimaado guriga iyo la seexashadiisna inta badan wuu ka wareegtaa oo ama ardaygu iska seexdaa ama qolal kaloo dhalinyaro la seexdaa waxaan arkay eh, nin aanu jiiraan ahayn oo haweentiisii ay umulayso casar liiqii lagu bilaabay wicitaan oo habeentii oo ku umulaysa layiri oo iska maqnaa ayaan gurmad u sameeyo gaarigay intaan ku qaadaa isbitaalkii markii haweentii ilaahay kala keenay oon kharashaadkii iyo wixii jeebkayga ka bixiyey ku sadaqaystay ayaan damcay xoogay lacaga inaan u dhiibo ninkiiba markaas soo galay ma dhashid ma dhashid ku hayo oo qayilsan oo jaad gacmaha ku wato oo wax kurbo ahoo saare aana jirin weliba gabadhaas aad bay foosha ula rafaado lacagtii bay waalidkeed iyo yidhaahdeen gabadha hooyadeed iyo walaalaheed ha nooga dhiibin wuu ku qayilaya marka taasaad ka garanaysaa in wax mas-uuliyad wax mas-uul oo iska saaraya haweentiisa dhalaysa aanay jirin taasi u baday dhaqankaas magaalada waa ka jira walow wax badan ay isbabedelayaanoo dadkii qurbaha nooga yimaado ay wax badan ay oo isbedela ay ku sameeyaan haddana dhaqankaas sinjiwaama guuraanka weli waa iska jira caasha haddii ay duruufta ragga ku riixaysay inay aqalka u banneeyaan xaasaskooda xilliga umusha iyo foosha dunidan casriga ah ee hadda la joogo ayaanay weli waxba iska beddelin habdhaqanka ragga soomaaliyeed ee jooga gudaha soomaaliya markay xaasaskoodu dhalayaan amaba ay foolanayaan siduu mar kale faahfaahinayo axmed faarax cali idaaja weli ragga soomaalidu dhaqankaas hore ee bannaynta aqalka marka ay gabadhu umusho kama ay tegin haddii dunida ilbaxday ay raggu haweenkooda dul joogaan oo markay dhalayaan ay xanuunka foosha la qaybsadaan soomaalida waa weli inteeda badanna wax wanaagsan uma aragto ilaa maanta taasina waxay xiriir dhow la leedahay hiddo waayo hore la qaayibay oo si loo iloobaa ay muddo dheer u baahan tahay
guud ahaan barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay habdhaqanka ah ninka soomaaliga ah markay xaaskiisa umulayso ayaa dhegaystayaal intaasi ku eg intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo